banaanbax aada u ballaadhan oo lagaga soo horjeedo labada shariif waa shariifka gudoomiyaha iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyagoo oo dadweyne aada u badan ay isugu soo baxeen magaalada muqdisho siiba qaybaha ay ka taliyaan dowladda kumeel gaarka ah ee soomaaliya banaanbaxayaashan ayaa waxa ay taageerayeen ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya farmaajo banaanbaxayaashiina waa kuwan codkoodii in ka mid
mudaaraadkan waxaa loo soo qabqaabiyey loogana soo hor jeedaa waxaa dadku doonayaan ra-iisul wasaaraha mudane farmaajo iyo dadku doonayaan in la rido oo qof kale yani mataqaanaa oon dalka ehel u ahayn maanta nabadda iyo wanaagga iyo horumarka la gaaray in la diidan yahay ayaa noo caddaatay haddaan soomaali nahay farmaajo ha la diido dowladnimo ka guusta waayo
banaanbaxayaashaas ad hadda dhegaysanayseen ayaa waxa ay ahaayeen kuwo ku banaanbaxaya kana soo horjeeday madaxweynaha dalka soomaaliya sheekh shariif iyo guddoomiyaha baarlamaanka shariif sakiin waxay banaanbaxayaashani ku tuurayeen ama ay dhagxaan la dhacayeen labada xafiis ee labada nin ee ku leeyihiin magaalada muqdisho run ahaantiina magaalada muqdisho waxaa maanta aada uga muuqday bislaashaha ay dadku u bislaadeen dowladnimada iyaga oo diidanaa ama kasoo horjeeday in laga bakhtiyo iftiinka dowladnimo ee usoo hilaacay dadweynaha soomaaliyeed ee reer koonfureedka siiba caasimadda magaalada madaxda soomaaliya ee muqdisho